Munaasabaddan la ka daafuray tartanka Qur'aanka Kariimka iyo tajwiidka oo la akabeegay bilowga tobanka dambe ee bili Ramadaan iyo weliba lagu qabday dhuusmareeb walina ku qaybgalay maamulka degmada iyo mas-uuliyiin usa ku mid aya agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafti arrimaha diinta ee dowladda galmudugga xufaadda tartankan ku qaybgala ayaa ku shal tartamo doonaan saddeed iyo tobanaad ee soddonka juz ee qur-aanka kariimka iyo tajwiidka walina qaban qaabay tartanku maamulka masjidul al qaaliq ee dhuusamareeba gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan geedi qorow yaan ku horeyntii ku hadalay kulanka soona dhawaayay in kordhon qaada qur-aanka kariimka waxaa marka hore sharaf iyo karaamo noo ah caawa ama galabta inaan qeyb ka nahay oo ilaahay ou na makaniyey noo suurtogeliyey inaan musaabaqatu qur-aan oo saddex qaybood loo kala gelayo qur-aanka oo dhan kala bar toban jus lagu tartamayo inaan maanta xafladdaas kasoo qeyb galno ilaahay na makaniyey oo noo suurtogeliyaan waxaan dinaqaynaa uma waxaan u hambaliyeynaa ardada halkan joogta oo timid oo ilaahay kitaabkiisa inay ku tartamaan meesha iskugu timid macalin rooble maxamed bare oo ah imaamka masjidul alqaaliqa weliba uuse faahfaahiyay qaabka iyo qabanqaabye tartanku iyo ciddi lanqobadahaya galabta meeshaan waxaan u joognaa xaflat lqur'aan musaabaqat lqur'aan alkariim oo martigelinayo masjid alkhaaliq fii madiinati dhuusamareeb xafladan iyo dowradan oo ah dowradii koowaad oo taabogeliyo amase uu martigeliyo masjidku muhiimadda ay leedahay in la qabto musaabaqat alqur'aan alkariim wax badanna waa ka dareensannahay wax badanna waana kaga sheegi doonaa mashaa'iqdii iyo mas-uuliyiintii kala duwaneeda joogta sidoo kale hana ku mid ay guddigii dhexdhexaadiyaha tartankiiya iyona sheegeen inuu sifaylan dhexdhexaadiyi doonaan yo-an xuseen in tallaabadan iyo taahto eed muhiiman ee xaqiiqa waa farxad weyn waana runtii baraaro in aan aragno si joogta munaasabaad kala duwan oo qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dabaaldegayo loogu adeegayo inaan magaaladan uga soo qayb galno oo ay ka dhacaan waxayna tusinaysaa dadka magaalada degan inay yihiin dad qur-aan waxaan joognaa xaflad ama munaasabad laga qayb galo midda ugu qiimaha badneed lagu tartamayo qur-aanka kariimka aqoontiisa xafdiga iyo tajwiidka oo isla socda haddaan niyadda hagaagsanno waxa weyn baan haysanaa ilaahay niyadda hanoo hagaaji dhanka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ee maamulka galmudug iyo furi tartanka soona sidoo kale bogaadii tartamada qur-aanka kariimka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhuusamareeb iyo deegaanada galmudug oo dhan inay sidaan iyo si ka si wanaagsanba ay ugu tartamaan oo isoo bandhigaan tartanka qur-aanka kariimka ah si ay u noqdaan sifadii nebigeenu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ahlulqur'aani hum ahlullah ehelka ilaahay ee ahluqur'aanka ah si aan markaa ugu biirno in lagu dadaali doono oo dhammaan bulshada iyo mas-uuliyiinta kala duwanba ay dhiirogeli doonaan qur-aanka kariimka ah